bismillahi rahmaan raxiim ugu horeyntii waanu mahad celinayaa warbaahinta qaranka oo runtii si aada noola shaqaysa xaalad kasta ee dalka yemen uu ku sugan yahayna markasta baahisa waxaan walal kuu sheegayaa in qunsulada guud ee cadan tan iyo markii dhibaatada ka dhacay dalka yemen ay runtii aysan maalinna aysan ka jiifan sidii dadka soomaaliyeed ee labaatanka sana kusii qulqula yemen dagaalana hadda muddo laba sano dheeraad ay ka socdaan looga soo celin lahaa marka waxaa aada noola shaqeeya oo gacan naga siiya arrintaa naga siiya hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed iomka iyo xaruntan gargaarka ee malik salmaan la yidhahdo qorshaha marka wuxuu ahaa inaan dad kasoo qaadbaad gurino wejigii labaad iyo dadka lagu soo qaaday inaan bilowno ayay ahayd waana bilaabatay bishii novembar ilaa laba boqol oo qoys ayaan geynay magaalada berbera lasoo gaarsiiyey oo dadkaas u badnaayeen dadkii gobolada waqooyi iyo gobolada bari soomaaliya deganaa dad kale oo aada u tiro badan oo waxaa jira wili ayakana waxaa aan ka diiwaan gelina qunsulada cadan oo dukumentiyadooda waxooda u dhamaystirnay oo qorsho ahaa in diyaarad looga soo qaado magaalada cadan toddobiyi tobankii janaayo runtii dagaalmadis ka socday iyo duqaymaha ayaa suurtageli weysa diyaaradii halkaas ay ku jirto labaatan iyo afartii janaayo misal dib loo dhigay waa socon weysay afar iyo tobankii bishaan febraayo ayaan isla go-aan isla qaadanay diyaaradda lagu soo qaado ayana raboorkii cadan baa waxaa ka dhacay waana ka dhaceen diyaaradii dhamaan waa laga joojiyey oo ka tegi jira mamarka qaarkood ilaahay fadligiis waxaan aaday anta oo aan ugu tegay magaalada nairobi iyo jabuuti aan kuwada kulanay waxaa noo suurta gashay marka dambe inaan isla qaadano inaha doon la kireeyo doontii shalay baa dadkii soo saarnay ilaa boqol iyo afartan qoys ayaan soo saarnay qorsho wuxuu yahay marka in la keeno magaalada berbera oo laga yaaba maanta gelinka dambe inay kusoo xirtaan aan beri subax dijo uu fiicnaado kabacdina waxaa isla garan dadkaas maadaama ay u badan yihiin gobolada koonfureed dalka soomaaliya in berbera diyaarad looga soo qaado oo xamar lasoo gaarsiiyo marka runtii arrimuhu saasay ku socdaan waana wadnaa annaga dadaalkeenii waajibaadkii qaran waa gudanaynaa haddana haddii diyaarada u suurtageli waayana sidoo kale doomaan kusoo qaadi doona dad ka dhiman oo hadda weli ka diiwaan gashan isdiiwaan geliyo oo u baahan oo soo qaado magaalada cadan waayo marka marka dadka hadda aada soo qaadaysaan marka laga tago dadka waddanka yeman hadda ku nool xaaladooda nololeed sida dagaalada ay u saameeyeen maxaad akhbaaro naga siin kartaa walaal horta waddanka yemen hadda wax kasta way noloshii way adkaatay dagaaladii weli sidii bay u socdaan mataqaana weli xal siyaasadeed lama gaarin marka dadka soomaaliyeed laakiin dad kasoo dhamaan kara yeman maahan waayo labaatan sano oo dalkiina dagaalo ka socdeen ayay yemen kusii qulqulaayeen xeradii qaxootiga oo qaxootiga mataqaana asaaska wahayd way dadanaayeen tirada haba isdhinto ilaa bishan kun lagu gaarayo lagu qiyaasay ayaan hadda weli mataqaana degan magaalada mataqaana xeerada qaxootiga alkharis weli hadda dad ayaa ku nool cadan iyo sidoo kale xadaramowt iyo muqalla way ku nool yihiin sancaa weli waa ku nool yihiin dadkaas hadda waxay la qabaan nolosha dadka yeman ee maanta durfaha adag ku nool oo la daaladhacaya maaragtay colaadaha iyo abaaraha iyo cudurada ayay kamid yihiin runtiina weli waa la gaadsiiyey xerada qaxootiga ee alkharis gargaarkii waa la gaadsiiyey isu tiro banaanin laakiin nolol way haystaan iyadoo iska iska kooban way haystaan xaalada yemanna weli waa kacsan tahay waana sababta keentay inaanu qayladhaan u dirsano caalamka iyo dawladeena iyo hay-adaha ku shaqala qaxootiga ayna aana dib u bilowno wax alla wixii dad oo u baahan in lasoo qaado yemen in laga soo qaado oo lagu socday dalka soomaaliya oo rajadiisu maanta boqolkiiba boqol ay aada intii hore uga fiicanta oo u dhaafto xeerada alqaras oo kale dadka ku nool ee soomaalida ah waxaa jirtay in caafimaadka iyo noloshuba ay ku dhib qabeen marka hadda gargaarka la gaarsiiyey mid ku filan ma yahay oo dhibaatooyinkii haysta wax ka bedeli kara ugu yaraan waad dareemi kartaa walaalo waddan mar haddii amnigiisa hoos u dhacay oo dagaalla ka socdaan inay gaaritaanka in la gaarsiiyo mataqaana gargaarka laga soo qaado dekada xudayda oo ilaa dhowr boqol oo kilomitr u jirta ama dekada cadan oo ilaa boqol iyo labaatan kilomitr u jirta xerada qaxootiga si lagu gaarsiiyo waa adkaanaysaa laakiin dabcan waxaa suurta gasho in la gaarsiiyo raashinkii hadda waa la gaarsiiyey caafimaadkiina isbitaaladii shaqeynay dib baa loo furay iskooladiina waa loo furay laakiin wax kasta boqolkiiba boqol sida waagi hore marka waddanku nabad ahaa ay u socon jireen maso ma ma u helaan hadda gaaski waa ku adkaaday inay wax wax ku shidan lahayd in la gaarsiiyo waa ku adkaaday marka dhuxulo iyo geeda iyo ay soo jabsadeen bay wax ku karsadaan marka runtii noloshooda aada ay u cakiran tahay sidii hore noloshu ma ahan amnigii sidii hore shalay ay hahaysteen maanta ma haystaan gargaarkii tooska marka soo gaari jiray iyo tacliintii macalimiinta ay heli jireen imoodka waxa heli jira waxa kasta meeshii ay shalay ahaayeen maanta ma aha runtii dadkii maanta duruuf adaga ka muuqata way niyad jabsan yihiin waxay isdhahaayeen oo isugu dejinayeen dalka yemen in dagaaladu istaagi doonaan oo dalku nabad noqon doono oo oo runtii nolosheedii hore ay dalkaas ay la qabsadeen ay usii socon doonto laakiin hadda waxaad moodaa maadaama hadda laba sano ay dhamaatay sanadka saddexaadna dagaaladu ay galeen in dadka waxaad moodaa hadda rajabeel camal inay ku leedahay xaalada waana sababta keentay hadda inay dad badan oo aad u tira badan oo qoysas u badan oo dad waayeel u badan ay iska diiwaan geliyeen qonsulada guud ee magaalada cadan dadkaas markay tiradooda aada u koraftayna aan qayladhaan u dirsanay hay-adda qaxootiga qaranka soomaaliyeed i o m ta iyo hay-adda malik salmaan kuwaasoo marka laga saaciiday dadkii aan diiwaan gelin diyaarka u ahaa yeman in laga soo qaado inay soo qaadaan oo ayna keenaan magaalada mataqan dalka soomaaliya gudihiisa ay keenaan way arrintan marka laga hadlayo dadka in lasoo daabulo tan iyo bishii november marka loo eego maanta ayaa boqol iyo konton qof ay ku wajahan yihiin berbera marka marka la eego waktiga dheer iyo sida dadka loo soo celinayo ma la dhihi karaa iyada naftigeeda meeshaasi deg deg kuma jiro dadkii marka ay u baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan kuma heli karaan in dalkooda dib ugu soo laabtaan maxaase arrintaas sabab u ah hadda walaba caqabado waa jiraan sababto waxa waaye wadanka yemen xataa diyaaradaha raba in la kariso ta karaysanayso waxa weye insuransigii shalay ay bixin jireen boqol jibaarkiisa maanta la bixinaya tan kale hawada yemen dalka way ogtahay dal duqaymaga socdaan waaye waxa gacanta ku haya dowladda sacuudiya gacanta ku haysa waxay u baahan yihiin dawladaha qaarkood markay diyaaraduhu ala raba in wax dad lagu soo qaado in looga helo ogolaasho dowladda sacuudiga u baahan yihiin waxaa laga yaabaa xilliga ay furayaan iyo xilliga diyaaradda la diyaargaraynayo inaysan isku aadin baa laga yaabaa waana sababta keentay in intaasoo farayd oo dadkii aan diyaarinay oo xataa aa mataqaanaa iisheeg kusoo aruureen xarumihii laga qaadin oo eeraboorka qaar mataqaana aan diimay in faraydku uu imaan kari waayo waxaa sii dheer mararka qaarkood colaado magaalada cadan ka dilaaca oo sababa in mataqaan darenyadii la isku gudbi waayo in eeraboorka laftiisa xataa maalinba la isku qabsado ilaa mataqan toban beri xataa diyaaradihii ka degi kari waayeen mataqaana mararka qaar diyaaradda xataa yemanka waa subuci martali jirta xataa ay ka degi weysay waxaa kaloo jirta runtii wax kasta hadda gacanta laguma jiraan oo waxyaaba laisku xirxirhayo xataa waxaa culeys lagaga yimid diyaaradda hadda kahor mar urdu laga soo mataqaana arrimay in lasoo kareeyo in xataa ay dawladda etoobiya xataa culeys laga kulmay in la isticmaalo air spacekeeda in la isticmaalo xataa culeys ay noqotay marka arrimo badan oo technicali ah ayaa jira oo runtii caqabado badan lagala kulmay una baahan in la xaliyo marka dad kastoo annaga haddaan ka diiwaan gelinay magaalada cadan oo qaxootiga ah oo dalkooda raba dib loogu soo celiyo ma fududa in waktigii la qorsheeyey in isla markii waktigaas diyaaradii ama markadkii loo helo jiitan baa dhacaya jiitankaasna wuxuu ka imaanaya caqabadaha jira ee duruufaha dalka yemen ay ku noosha ayuu ka imaanaya laakiin waxaa annaga ka poliso ahaan naga go-an ama dowladda soomaaliyeedba naga go-an dad kasta soomaaliyeed ee maanta dalka yemen ku nool ee gargaar u baahan ee u baahan laga soo qaado wax kastaba ha lagu qaadato xoogga mataqan wax kastaba ha lagu kaliftee inaan la kaashano awoodeena dawladeena iyo caalamka inaan la kaashano aan ku aan aan ku kana shaqeyno si dadkaas aan usoo celina hadda rabbi ilmo
way marka tirada dadka ee aad ilaa hadda diiwaangeliseen marka laga tago kuwa ama imaanaya ama hore dib aada ugu soo celiseen dalkooda intey la egyihiin qiyaastooda horta dagaalkii ugu xooga badnaa wuxua dagaalkii laba kun iyo shan iyo tobankii bilowday oo dadka soomaaliyeed oo u gudmaday oo nin muxsina uu markab halkan uu nagu tabarucay magaalada muqdisho ka kaxaynay oo aan geynay dekeda mukalla kabacdi aadan geynay kabacdi berbere iyo amboosasheedka keeni jirnay gurmadkii ugu weyna kaas buu ahaa iyo diyaaradihii looga soo qaadi jiray magaalada sarca dad badan oo bukaan ah iyo dad badan oo mataqaana kale oo aada u dhibaataysanaa u baan dalka soomaliya lasoo gaarsiiyo taa waxaa sida dadka iskood usoo firxanayay oo runtii doomaha kasoo raacayay magaalooyinka berbere iyo mukalla kasoo raacahayay ayaa aada u badnaa marka dadka hadda imaanaya runtii oo yemen kasoo baxaya mid wayway soo kordhayaan dadka hadda annaga aan diiwaan gelinay oo aan ku booqanay iisheeg ee dadka soomaaliyeed oo hadda aan ku booqanay xerada alkharis oo cadan ka fog iyo dadka cadan jooga iyo mukalla dadka aan kala xiriirnay waa dad aada u tiro badan dadkaasna waxay danaynayaan oo aada runtii mataqaana u jeclaan lahaayeen inay helaan gargaar lamida midka laba kun iyo shantii laba kun iyo shan iyo tobankii aan sameynay oo ah in hal mar la bilaabo xamlo dadkaas oo dhan looga soo samata bixinayo dalka dadka soomaalida qaxootiga yeman ku xaniman dalkooda looga soo celinayo waayo waa waqtiga dalka soomaaliya isbedel fiican baa ka ka socda isbedelo siyaasadeed baa ka socda isbedelo amni oo mataqaana runtii lagu jirfaa la rajeynaya waana sababta keentay dadku inay markasta si joogto ah ay iskaga diiwaan geliyaan mataqaana qonsuliyada guud ee magaalada cadan annaga konqonsuliyad ahaan runtii har yahman waan u shaqayna waan u taaganahay waana sababta keentay runtii inaysan istaagin shaqadii ahayd in aan u adeegno dadka soomaaliyeed kana soo badbaadino matalan dhibaatooyinka dad